gaar ahaan qoyskii iyo eladii asxaabtii ay ka baxday saad cali warsame xildhibaan saad cali warsame samada imaal allaha naga siiyo ayadana naxariista janna allah siiyo gacan aad iyo aada uga gardaran ummadda soomaaliyeed oo dhan waxay gardaran ayaan jii saado qof soomaaliya iyo dadka soomaali qiimi badan ee magac badan magac weyn ku dhexle ayay ahayd saadana sidaas ayana dayri ayaa meesha ku dhammaatay laakiin aad iyo aad ayaan uga xunnahay qarankan soomaaliya iyo ummadda soomaaliya qorays weyn oo soo gaaray geeri naxdin laho ku timiday waayo murugada ayaan la wadaagaynaa dadka soomaaliya dhammaan allahu naxariistaan leena xildhibaan saado laakiin cadowgu geesinimo iyo diiranaan iyo iskusii duursanaan unbaan ka qaadaynaa markii qofaan jecelnahay ay naga dilaan carari mayno baqana mayno kana cabsan mayno xildhibaanada allah u naxariisto eeladii iyo asxaabtii sabr iimaan allah ka siiyo sidoo kalena waxaan uga tacsinayaa ummadda soomaaliya guud ahaan qof magac u dhexle ayay ahayd ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay samir iyo iimaan allah idinka siiyo aan ogaanana cadowgu maalin walba inuu qofku noogu muhiimsan sidaas oo u bartilmaameedsanayo oo ay habboon tahay inaan meel intaan uga soo wadajeysano aan cadowgu meel iska saaro inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun saada cadow warsame allah u naxariisto dhammaanteedna samir iimaan allah naga wada siiyo ayadana jaladii firdowsi ayada allah ka waraabiyo dambigeedina allah dhaafo